iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lix iyo labaatanaad ee falimaha rasuullada bawlos oo agriba hortiisa ka hadlaya markaasaa agriba wuxuu bawlos ku yidhi waa lagu fasaxay inaad nafsaddaada u hadashid kolkaasaa bawlos gacantiisa fidiyey oo isdaafacay boqor agribow waxaan isku tirinayaa mid faraxsan inaan maanta hortaada isaga daafaco waxyaalihii ay yuhuudda igu soo dacweeyeen oo dhan maxaa yeelay adigu waxaad khusuusan xariif ku tahay caadooyinka iyo su'aalaha oo dhan oo yuhuudda dhex yaalla haddaba waxaan kaa baryayaa inaad ii dulqaadatid oo aad i maqashid yuhuuddu dhammaantoodba tan iyo yaraantaydii way wada yaqaaniin camalka noloshayda taasoo bilowga aan kula dhex jiray quruntayda oo aan yeruusaalem la joogay haddii ay raalli ku yihiin inay ii marag furaan iyaguba tan iyo horraantii aqoon bay u lahaayeen sidii aan ugu dhaqmi jiray dariiqada diintayda ugu qiiro adag anoo farrisi ah haddaba waxaan haatan halkan u taagnahay in la ii xukumo rajadii ballankii ilaah u qaaday awowayaashayo oo laba iyo tobankayaga qabiilba waxay ilaah aad ugu adeegaan habeen iyo maalinba iyagoo rajaynaya in ay ballankaas helaan haddaba boqorow yuhuuddu waxay igu ashtakeeyeen wax rajadaas ku saabsan haddii ilaah kuwii dhintay soo sara kiciyey bal maxaad ugu qaadateen wax aan la rumaysan karin runtii aniga qudhayduba waxaan mooday inay waajib igu tahay inaan sameeyo waxyaalo badan oo wada khilaafsan magaca ciisaha reer naasareed oo sidaasaan ku sameeyey yeruusaalem weliba waxaan xabis ku xidhay kuwo badan oo quduusiin ah anigoo amar ka wata wadaaddada sare oo kolkii la dilayba waan ku raacsanaa oo marar badan ayaan iyaga ku ciqaabay sunagogyada oo dhan oo waxaan qasbay inay caytamaan oo intaan aad iyo aad ugu cadhooday ayaan iyaga ku silciyey tan iyo xataa magaalooyin ajnebi oo markaan dimashaq u sodcaalayey boqorow anigoo wata amarkii iyo dardaarankii wadaaddada sare ayaan waxaan harkii arkay intaan jidka marayey iftiin samada ka soo baxaya oo qorraxda ka sii dhalaal dheer oo ka iftiimaya hareerahayga aniga iyo kuwii ila socdayba oo kolkii aannu dhammaantayo dhulka ku wada dhacnay ayaan maqlay cod afka cibraaniga ku hadlaya oo igu leh sawlosow sawlosow maxaad ii silcinaysaa way kugu adag tahay inaad haraatidid wax ku muda markaasaan idhi yaa tahay sayidow kolkaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi waxaan ahay ciisaha aad silcinaysid laakiin bal sare joogso oo cagahaga ku istaag waayo sababtan aawadeed ayaan kugu muuqday inaan kaaga dhigo mididiin iyo markhaati waxyaalihii aad igu aragtay iyo waxyaalaha aan kugu muuqan doonaba anigoo kaa samata bixinaya dadka iyo quruumaha aan ku diri doonaba inaad indhahooda furtid si ay gudcur uga soo jeestaan oo ay iftiinka ugu soo jeestaan iyo inay ka soo leexdaan xoogga shayddaanka oo ay ilaah u yimaadaan inay helaan dembidhaaf oo ay dhaxal la helaan kuwa quduuska lagaga dhigay rumaysadka ay igu leeyihiin sidaas daraaddeed boqor agribow kuma aan caasiyoobin riyadii samada ka timid laakiin waxaan horeba ugu sheegay kuwii joogay dimashaq iyo yeruusaalem iyo dalka yuhuudiya oo dhan iyo weliba dadka aan yuhuudda ahayn inay toobad keenaan oo ay ilaah u soo noqdaan iyagoo samaynaya shuqullo toobad istaahila waxyaalahaas aawadood baa yuhuuddu macbudka gudihiisa iigu qabteen oo waxay isku dayeen inay i dilaan haddaba anigoo caawimaad ka helay xag ilaah ayaan waxaan ilaa maanta u taagnahay inaan marag furo oo aan u sheego yar iyo weynba anigoo aan innaba wax kala sheegayn wixii nebiyadii iyo muuse ay sii sheegeen inay ahaan doonaan mooyaane taasoo ah in masiixu xanuunsan doono iyo sida isagoo ah kii koowaad oo kuwii dhintay ka soo sare kacay uu iftiin ugu naadin doono dadka iyo qurummahaba oo intuu saas isu daafacayay ayaa festos codweyn ku dhawaaqay oo yidhi bawlosow waad waalan tahay barashadaadii badnayd ayaa waalli ku beddeshay laakiin bawlos wuxuu yidhi festoskii aad u sarreeyeyow anigu ma aan waalni laakiin waxaan ku hadlayaa erayo run ah iyo fiijignaan waayo boqorka aan ikhtiyaar ula hadlayaa wuu garanayaa waxyaalahan waayo anigu waxaan hubaa inaan waxyaalahan midkoodna uusan isaga ka qarsoonayn waayo waxyaalahan laguma samayn meel qarsoon boqor agribow nebiyadii ma rumaysan tahay waan ogahay inaad rumaysan tahay markaasaa agriba wuxuu bawlos ku yidhi wax yar baad igu oggolaysiinaysaa inaan masiixi noqdo kolkaasaa bawlos wuxuu yidhi waxaan ilaah ka dooni lahaa in haddii ay tahay wax yar iyo haddii ay tahay wax badan ayan ahayn adiga oo keliya laakiin in inta maanta i maqlaysaa oo dhammu ay wada noqdaan sida aan ahay oo kale silsilladahan mooyaane markaasaa boqorkii kacay iyo taliyihii iyo barnikee iyo kuwii la fadhiyey oo dhammu oo kolkii ay baxeen ayaa midba midkii kale la hadlay oo waxay isku yidhaahdeen ninkanu innaba ma uu samayn wax istaahila dhimasho iyo silsillado toona markaasaa agriba wuxuu festos ku yidhi ninkan waa la sii dayn kari lahaa haddii uusan kaysar u ashtakoon